halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhegaysanaysaan mowjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka sagaal iyo afartanka mitirban iyo heerarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika
ciid wanaagsan dhegaystayaal waa ah galab isniina oo siddeed iyo labaatan ay tahay bisha julaay sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacadda iyadana wadajir halkan waxaa uga soo jeedin doona cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
ciid wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay qodobada aan barnaamijkeenna galabnimo idinku hayna waxaa ka mid a dunida muslimka iyo dhulka soomaalida ee geeska afrika oo maanta si weyn looga xusay munaasabadda ciidulfidriga madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ciidda darteed ku baaqay in la joojiyo colaadaha ka jira qayba ka tirsan soomaaliya geeska gees dadka soomaalida waxaan leeyahay meesha ay colaad ka jirto walaalayaal kuwa colaaddaas ku jiro joojiya kuwa aan ku jirin ee deegaanka ka dhowo u gurmada walaalihiinna colaadka ikhtilaafka u ka dhexeeya heshiisiiya ee nabadeeya barnaamijyo ka hadlaya sida looga ciiday geeska afrika ayaan idiin haynaa iyo weliba
waa fanaanka kaynaan cabdi warsameeh oo ka qayb galay barnaamijka gaarka ah ee ciidaan ugu talagalnay oo sidoo kalena uu ka qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed barnaamijkaasi oo aad u xiiso badan goordhow ayaad maqli doontaan balse marka hore wararkii caalamka golaha amniga ee qaramada midoobey ayaa isku raacay warmurtiyadu soo gudbiyey madaxweynaha golaha oo lagu baaqayo xabajoojin deg deg ah oo bini'aadanimo oo laga hirgeliyo marinka khaza si gargaar loo gaarsiiyo dadka rayidka ah baaqan oo lasoo bandhigay goor sii horreysay maantoo isniina waxay labada dhinacba waxaa labada dhinacba loogu baaqaya inay qaadaan tallaabooyin ay ku tixgelinayaan si buuxda xabajoojin golaha ayaa muujiyey baahida loo qabo xabajoojin deg deg ah si dadka marinka khaza degan loo gaarsiiyo gargaar safiirka falastiiniyiinta ee qaramada midoobey riyaad mansuur ayaa sheegay inuu rajaynayo in go-aanka qaramada midoobey uu horseedi doono xabajoojin wakhti dheer laakiin wuxuu cambaarayey in golaha ammaanku aanu si xoogan u qaadan qaraar looga soo horjeedo gardarrada israa'iil safiirka israa'iil ee qaramada midoobey ron broser ayaa isna sheegay in xamaas ay laba kun iyo shan boqol oo gantaal israa'iil ku riday wuxuuna ku celiyey in israa'iil haddii aan gantaaladan lagu weerari lahayn aysan u baahnaan lahayn inay fuliso duqaynta cirka ah ee ay ka wado marinka khaza guddiga xuquuqul insaanka qaramada midoobey ayaa waxa uu sheegay in soo ridistii diyaaradii maleeshian eer ee gobolka mucaaradka uu gacanta ku hayo ee bariga ukrain inay noqon karto dembi dagaal nevi pleroy ayaa waxa ay sheegtay war-saxaafadeed ay ka soo saartay xafiiskeeda in toogashadaasi ay xadgudub ku tahay sharciga caalamiga ah taasoo ka dhigaysa inay tahay dembi dagaal waxa ayna haweeneydaasi ku baaqday in lagu sameeyo baaritaan madax bannaan oo wax ku oola diyaaraddaasi waxayna sheegtay sidoo in loo marayo tillaabo kasta oo loogu dadaalayo in lagu xaqiijiyo ciddii gudaha yukrain geysatay falkaasi waxashnimo waxayna intaasi ku dartay in xadgudubyada ka dhacaya yukrain ay yihiin kuwo si gaara loo eegayo haddii ay noqotona sharciga la horkeenaya cid kastoo geysatay dembi dagaal dhinaca kale dagaalka ka jira deegaanada ku heeran goobtii ay diyaaradda kusoo dhacday ayaa sabab u noqday in kooxdii caalamiga ahaa ee baaritaanada ka waday halkaasi ay joojiyaan shaqada kooxdan oo ka kooban khubaro ka kala socoto dalalka netherland iyo ayaa waxa ay dib ugu noqonayaan maanta oo isniina goobtaasi malaayiin muslimiina oo dunida ku nool ayaa maanta u dabaaldegay munaasabadda ciidulfidriga kadib markii ay dhammaatay bishii ramadaanka dad aad u fara badan ayaa xaflado iyo xusas waaweyn ka sameynayay dunida muslimka sida dalalka indonesiya iyo masar laakiin goobaha qaarkood sida marinka kasa xuska ciiddu wuxuu ahaa mid murugaysan magaalooyinka waaweyn ee soomaaliyana iyo dhulka soomaalida ee geeska afrika waxaa dadku ay si weyn iyaguna u xuseen munaasabadda ciidda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxda dowladdiisa ayaa dadka kula tukaday salaadii ciidda masjidka isbahaysiga islaamka magaalooyinka kale ee waaweyn sida hargeysa garowe kismaayo iyo baydhabona waxaa lagu qabtay xusas waaweyn oo ciidda loogu dabaaldegayey ururka al-shabaab ayaa dadweyne fara badan kusoo ururiyey magaalada baraawe si ay u xusaan ciidulfidriga waxaana dadkaasi la hadlay saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab qaybo ka tirsan deegaanada ay maamulaan ururka ahlusunna wal-jamaaca ee gobolada dhexe sida guriceel iyo dhuusamareeb ayaan maanta laga xusin munaasabadda ciidulfidriga
ciid wanaagsan galab wanaagsan dhegaystayaal sida aad warka ku maqlayseenba dunida muslimka maanta waxaa si weyn looga xusayaa munaasabadda ciidulfidriga kadib markii ay dhammaatay bisha barakeysan ee rabadaan dhulalka soomaalida ee geeska afrika ayaa maanta ciidda si nabada looga dabaaldegay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo salaadii ciidda kala qaybgalay dadweyne fara badan masjidka isbahaysiga ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu ku baaqay in la joojiyo colaadaha ka jira meelo ka mida soomaaliya gaar ahaana gobolada hiiraan iyo shabeellada hoose haddaba sida muqdisho looga ciiday waxaa warbixintan ka soo diray waryahayaga mukhtaar maxamed catoosh madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh wasiiro xildhibaano xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo qaar ka mid ah shacabka gobolka banaadir ayaa salaada ciidul adxada waxay maanta ku dukadeen masjidka isbahaysiga oo ku yaala kasoo horjeedka xarunta baarlamaanka ee magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo salaada ciidda kadib khudbad dheer jeediyey ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha ammaanka dalka wuxuuna ummadda soomaaliyeed uga hambaliyeeyey maalinta ciidulfidriga isagoona uga baaqay shacabka soomaaliyeed inay issaamaxaan waxaa kaloon ayadana ugu baaqayaa in maxaanku idhahdaa loo istaago dib u heshiisiinta nabadaynta dadka walaalaha ee soomaalida maanta ee ciidda barakaysan fadligeeda dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalayaal ha la iscafiyo waxaan leenaha walaalkaaga aad wax ka tabanaysa cafi dariskaaga cafi kan kula degaanka ah ee waxaad ka tabanaysa cafi madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday dagaal beeleedyada ka jira qaar ka mid a gobollada dalka wuxuuna shacabka soomaaliyeed kula dardaarmay inay xabadda joojiyaan islamarkaana ay doortaan nabadda geeska gees dadka soomaaliyed waxaan leeyahay meeshii ay colaad ka jirto walaalayaal kuwa colaaddaas ku jiro joojiya kuwa aan ku jirin deegaanka ka dhowow u gurmada walaalihiinna colaadka iyo khilaafka u ka dhexeeya heshiisiiya ee nabadeeya guud ahaan dalka gaar ahaan colaadaha kuwa ugu dambeeyey ee magaalada marka iyo agagaarkeeda iyo maxaanku raha magaalada beledweyne agagaarkeeda ay ka mid yihiin kuwa ka dhacayay waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ee deegaanadaa deggan odayaasha maxaanku rahdaa dhaqanka iyo hogaamiyaasha bulshada iyo culamaa udiinka iyo waxgaradka intaba waxaan ugu baaqayaa in ay u istaagaan sidii dadkaasi loo nabadayn lahaa waddooyinka magaalada muqdisho waxaa lagu arkayaa boqolaal dadweyne oo labisan kuwaasi oo ka qayb qaadanaya farxadda ciidulfitriga qaar ka mid a dadweynaha magaalada muqdisho ayaa ka hadlaya dareenkooda xansaakay aad aan ugu faraxnay aan salaadii ciidda ugu dukanay magaalada muqdisho si farxad iyo nabad ku jirto dadka iyo shacabkane si wanaagsan asaaka magaalada looga wada ciiday ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey nawaaxiga masjidka isbahaysiga iyadoo ay ka qayb qaadanayeen ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta amisom iyo ciidamada dowladda federaalka mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho
dhinaca deegaanada puntland ee soomaaliyana waxaa maanta lagu qabtay xaflado lagu weyneynayo ciidulfidriga madaxweynaha maamulka puntland rofeor cabdiweli gaas ayaa dadka ugu baaqay in ay nabadda ilaaliyaan xili uu markaasi magaalada garoowe kala qaybgelayay salaadii ciidda wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada garoowe
magaalada garowey dadweyne aada u fara badan madaxda puntland iyo odayaasha dhanka dhaqanka ayaa fagaaraha garoonka kubadda cagta ee miro awaare sidii caadada ahaan jirtay si wadajira ugu tukaday salaadii ciidulfidriga inkastoo ay jireen dadweyne kale oo iyagana masaajida ku tukaday salaada ciidda wasiirka diinta ee awqaafta puntland ismaaciil maxamed warsame oo goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay in si wada jira loo soomay islamarkaana si wada jira loo ciiday waxaana wasaaradda ay sheegtay in si loo helo arrintaasi ay isu keentay qeybaha culimada
waxaa la isla qaatay soomaaliya inay isku madlac tahay hal meel oo ka mida xudur ha noqoto iyo meelaha ugu dambeeya iyo gado haddii laga arko dadka islaamka iyo caqdiga iyo axlaamul caqdi iyo mas-uuliyiinta joogta inta ay ilaamiyaan baynu isla qaadanaynaa waxay arrintaas markhaati fur u tahay midow iyo wax wanaagsan oo ishaare ah oo soo socda arrintaas waa wax ilaahay lagu xamdiyo laguna soo dhoweeyo madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo dadweynihii salaada isugu soo baxay la hadlay ayaa ku dheeraaday in camalkii lasoo qabtay uusan ku ekaan bisha ramadaan oo keliya waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ummadda muslimiinta ah ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadweynaha reer puntland meelay joogaanba ee dibad iyo gudaba waxaan rajaynayaa marka bishaas ramadaanka ah ee soon cibaadadii aan suubinay dhaqankeennii suubanaa wanaagi badan aan suubinaynay inaanu sii wadno oo aysan noqon wanaaggaas inaan suubino bisha soone keliya inuu noo noqdo mar walbaaba saam axsanaadkaas iyo wanaaggaas iyo wadajirkaasi noogu bilowday inuu ilaahay noogu wada ayaan rajaynayaa madaxweyne gaas ayaa dhanka kale ka hadlay arrimaha amniga isagoo dadweynahan ugu baaqay inay isu kaashadaan adkeynta amniga muhiimadda ay leedahay nabadgelyadu maanta waa ujeedaan garoonka garow ayaan isugu nimid farxaddaas ayaan ku wada tukanaynaa nabadgelyo ayaan ku wada tukanaynaa waxaan rabaa inaan xasuusiyo inay jirto ummad badan soomaaliyeed ee maanta nabadgelyada aan haysano aan haysan maanta si aan utukan u tukanayna aan u tukan karin maanta sida aan u ciidayna aan u ciidaynin ayaa jira marka intii ka shaqaysay oo ciidamada ugu horeeyaan aad ayaan ugu mahadnaqaynaa islaan ciise islaan maxamed oo ka mid ahaa ismadii goobta ka hadashay ayaa ugu baaqay dadweynaha reer puntland adkeynta nabadgelyada jiritaanka iyo isku xirnaanta bulshada
meeshaan puntland baa la yidhaahdaa qofka soomaaliya ama islaamah lagama leh laakiin dadka uu ku isman tahayow waxaa laydinka baahan yahay sidii jiritaankiinna idinka aad ugu adeegi lahaydeen wixii idinku yimaada oo ehela ama islaamana aad ugu soo dhowayn lahaydeen idinkoo aan wax u dhimin goobaha ganacsiga gaar ahaan maqaxyaha cunnada oo aan gelinkii hore shaqayn bishii ramadaan ayaa maanta u muuqanayay kuwa aada u mashquula waxaana sidoo kale farxadda ciidda si gaar ah looga dareemayay carruurta oo u muuqanayay iyagoo u soconaya si raxanraxan ah xaafadaha iyo waddooyinka waaweyn ee magaalooyinka puntland nuux muuse birjeeb v o a garowe
waa hagaag weli arrimaha ciidda iyo sida looga dabaaldega ayaynu ku guda jirnaaye magaalada jabuuti waxaa dadku ay si weyn maanta u xuseen ciidul fidriga ramadaan muuse wariyaha v o e da ayaa warbixintan ku eegaya sida jabuuti looga ciiday
madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa kula tukaday salaada ciidda dadweynaha reer jabuuti goobta garoonka cawleed ee degmada rasdika ee jabuuti fooq qaar ka mida dadweynaha reer jabuuti gaar ahaan marka hore carruurta ayaa sidan igu muujisay dareenkooda magaca
bilan waad ciidaysaa hay waan arkayaa dhar qurux badan baad sidataa kulli baskoladna waad sidataa hay yaad salaamaysaa ciidda baabaa maama waxaan salaamayaa maamadayda waxaan salaamaya baabaagayga waxaan salaamaya awowgay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak bal ka waran ciidu miyaanayn iyo wanaagsanayn ciidu saako waa ciid wanaagsan weeyaan inkastoo dee suuqu sidii hore imika ahaynoo buuq lahayn magaaladu dee waxaan leenahay wallaahi ciid mubaarak unde ciid alcafifaad babaxda wallaahi waa alxamdulilah caafimaad baan haynaa dee
yomka ma fiican waa alxamdulilah ilahi wuxuuna sii wahaynaa kooxdiinan baslayaalku wakhtiga ciidda si fiican baad u shaqaysan soo alxamdulilah lacag fiican waan iska helnaa dadkuna bay faraxsayn oo lacag fiican waana sidaan siyaroo raalle oo kala tagna waad kordhisaan maalintaa lacagta haddaan ninkii hayade ee qalbi nagu siiya waan ka qaadnaa kiyan hayni xitaa waan qaadnaa dhinac kale sannadkan waxaa ku cusub munaasibadda ciidda qaar ka mida qurbajoogta reer jabuuti ayaa go'aansaday inay reerahooda iyo carruurtoodu ay ku ciidaan jabuuti anugu waxaan reer birjig baan ahay birjig baan ka reer jabuuti baan ahay magacaygu waxa weeye nin waa daahir cabdilaahi cabsiye markaas waxaan u iminday anigoo ciyaalkaygii wata inay dadkooga la ciidaan badukan waxaan u keenay dadku in la ciidaan ay bartaan dhaqankooga hiddahooga iyo sida loo ciido iyo dee sa ummadu tahay dadweynaha reer jabuuti ayaa lagu arkayay jidadka iyo dariiqyada waaweyn ee magaalada iyagoo sita labis qurxoon oo dhammaantood isweydaarsanaya ciid mubaarak xagga bilicda magaalada jabuuti ayaa aad looga shaqeeyey iyadoo sannadkan ammaankana si xoog leh loo xoojiyey rabadaan muuse v o a jabuuti
waa hagaag rabadaan aad buu u mahadsan yahay dhinaca kalena madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa goor dhoweyto magaalada tan washington waxa uu kula kulmayaa dhallinyaro gaaraysa shan boqol oo dhallinyaro maraykanka uu ka keenay afrika ah kuwaasoo muddo toddobaadyo ah tababaro ku qaadanaya jaamacadaha kala duwan ee gudaha wadankani maraykanka ku yaala dhallinyaradaasi soomaaliya ayaa ka mid ah mid ka mida dhallinyarada laga keenay afrika ee soomaalida ayaan khadka taleefonka goor dhoweyto kula xiriiray waxa aanan weydiiyey ugu horreyntii magacayga waa cabdirasaaq sacali olol waxaan ka imiyaa soomaaliya waa tahay shirkan maxaa looga hadlayaa maanta
shirkan maanta wuxuu dabayaaqa u yahay ama gabagaba u yahay brogram hore u socday oo lix wiig hore usoo socday oo mataqaan waxa weeye dhalinyaro africa laga keenay oo shan boqol gaaraysa oo lix wiig tababar ku qaadanaysay jaamacado kala duwan ee dalka maraykanka ah marka koorskii ayaa soo dhammaaday tababarkii iyo marka maanta waa gabagabadii waxaa weeye bunaanudkii iyo soo xidhitaankii weeye tababarkii madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaad goor dhow la kulmi doontaan marka bal waxaad iga warantaa ahmiyadda kulankan uu leeyahay
kulankan ahmiyaddiisa waxaa weeye in dadkan dhalinyarta ah ee ka yimi africa gaar ahaan wadamada sabsaxara africa loo yaqaanay saxaraha ka hoose africa ka yimi waxa ay soo barteen oo tacliinta ahaa sida ay dalkoodii iyo dadkoodii iyo madahoodii ugu celin lahaayeen uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta dhulka dhulalka ay ka yimaadeen hadday tahay inta inta badan waa arrimaha socialka arrimaha bulshada rayidka ay ka shaqeeyaan marka tacliintii waxay barteen inay dib ugu noqdaan shacabkii ay wax ka bedelaan oo shacabkoodii dalkooda u shaqeeyaan baa horta muhiimaddu ay tahay ha ayaana lagu xoojinayaa shirka maanta oo laga hadlayaa keliya soomaalida intee qof ayaad ku tihiin ee shirka ka qayb galaysa dhallinyaradiina soomaalida waxaanu ku nahay saddex ruux baanu ku nahay laba gabdhood iyo aniga wey waa tahay marka ilaa iyo intuu socon doonaa kulankan maanta madaxweynaha aad la qaadanaysaan ee gebagabada u ah kulanka muddada soo socday
maanta wuxuu qaadan doonaa kolba saacado dhowr ayuu socon doonaa ilaa iyo wuxuu gaari doonaa ilaa saddexda galabnimo inuu gaar ayaa lagu wadaa maxaa faa'iido ahoo soomaaliya ugu jira dhallinyaradiinan kulamo noocan oo kale in badan baa la qabtay soomaaliyana kamid ay soo qayb geli jiren marka maanta waxaa saxad inoo ah calankii soomaaliya oo ka dhex muuqda calamadii kale ee wadamada africa bilow wanaagsan bay u tahay dhalinyarta africa waxa weeye inay mataqan fursad u helaan inay saaxadii caalamka dib ugu soo noqdaan oo shirarka caalamiga ah oo looga hadlayo arrimaha bulshada rayidka ah ee waxa weye kasoo qayb galaan misena waxa weeye waxaa kaloo faa'iido ugu jira dad baa lagu tababaray oo waxa weeye aqoontoodii sare loogu qaaday si ay ummadooda iyo bulshadooda mataqaana ugu shaqeeyaan cabdirasaaq cali oo ka qayb gelaya kulanka gaarka ee madaxweyne obama uu la yeelanayo ku dhowaad shan boqol oo dhalinyaro laga kala keenay afrika ayuu kaasi ahaa haatanna dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamij gaara oo aynu ugu talagalnay dabaaldega maalinta ciidulfidrigan waxaa igala qayb gelaya barnaamijkaasi xuseen barre aadan damaashaadka daawada waa tahay ciid wanaagsan dhegaystayaal kulli caam wa antum bilkhayr ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aynu idinkugu talagalnay munaasabadda ciidda awgeed barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo sahre cabdi axmed waxaana ku maqli doontaan waraysiyo iyo murti aad u xiiso badan waxaana marti inoogu ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed sidoo kale goormaa kugu dambaysay fanaanka soomaaliyeed ee caalamiga ah ee kaynaan cabdi warsame waraysi aad u xiiso badan ayaannu idinka haynaa fanaanka kaynaan ku darsa taasi oo weliba waxaan idiin soo wadnaa oo aad barnaamijkani ku maqli doontaan qosliyaaga caanka ah ee ajakis qisooyin la yaab leh oo soo maray iyo weliba
barnaamijka reer jabuuti cawaale aadan oo isaguna munaasabadda ciidda kala qayb qaadanaya dhegaystayaasha v o a aynu ku horeynay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa noo suurowday inaynu waraysi la yeelanno inagoo uga faa'iidaysanayna munaasabadda ciidan ciidulfidriga xuseen barre aadan ayaa ah ugu horreyntii ra-iisul wasaaraha isagoo kula xiriiray khadka taleefoonka ee magaalada muqdisho waxa uu weydiiyey munaasabadda ciidda uu dadweynaha u gudbin lahaa maanta dhammaan shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan adinka iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo dalkaiyo dibadiisaba waxaan idinku tahniyeynayaa ciidan baakaysan fitri waxaan ilaah ka rajeynayaa in wadaadadiina uu aqbalo caafimaadna aad ku gaartaan sanadkan sanadkiisa iyo barwaaqo iyo nabad ku gaartaan sanadkan waa tahay ra-iisul wasaare ee sidaan ka warqabno muddo siddeed bilooda ka hor markii lagu magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaa filaya waa ciiddii kuugu horreysay adigoo ra-iisul wasaaraha bal dareen caynkeeya ayay ciidani kuu leedahay xaqiiqa dareen aada u wanaagsan bay ii leedahay waxaa dalku soo maray dhibaato badan haddana waxay u muuqataa in ummadda soomaaliyeed ay garanayso oo ay soo fahmayso dantooda in dalkooda ay naqadeeyaan inay dalkooda dadkooda walaaleeyaan inay dowladnimadooda dhistaan bilihii aynu soo dhaafnay soomaalidu waxay gaartay runtii horumar la taaban karo xagga siyaasadda iyagoo ay gobollo badan oo maamulla dhistay marka horumar fiican ayaa halkaa ka socda waa aada ugu faraxsannahay waxaan rajeynaynaa ramadaankan ramadaan in dalku uu nabad yahay in dadku u diyaargaroobayo inay noloshooda wax ka qabtaan oo horumarka dhaqaalaha inay u geystaan iyo dhisidda nolosho marka dareenkaygu aad buu u fiican yahay waa tahay mudane ra-iisul wasaare maadaamay munaasabad ciida tahay haddii bal aan siyaasadda ka yar ka nasanno oo aan dib taariikhda u eegno bal waxaad naga warantaa yaraantaadii ciiddi maxaad ka xusataa waxaan xusuusnahay annagoo runtii aada iyo aada u faraxna dhar cusub baa naloo gelin jiray habeenkii oranaana seexan jirin annagoo sugayna waa beriga inta salaada ciid laga gaarayo kadibna waxaanu booqan jirnay deriska waxaana la siin jiray wax ciid mubaarak la yidhaahdo oo markaa kuniyaal ah laakiin ka qiimo badnaa runtii farxadooda ay ka qiimo badnayd malaayiin waxaanu kusannahay odayaasha iyo aabayaasha iyo hooyooyinka oo isu soo baxa galabnimodana cayaaro la sameeyo magaalada anigu aan ku dhashay oo aan ku ciidi jiray waxaa jiray kooxo farbayn ka soo qaadata damaashaad magaalada ku samaysa marka runtii ilaahay hadda wixii iyo wixii idaha aada iyo aad baan uxusuusanayaa waxaan rajeynayaa mar dhow in soomaalidu taay oo gudubto oo dadku walaaloodo oo nabadgelya xumada iyo colaada jirta laga boqo oo ciiduhu ay kusoo noqdaan sidii ay ahaan jirtay damaashaadkii iyo dabaaldegyadii iyo farxad haddana waa un la faraxsan yahay laakiin waxbaa kala dhiman taasuna inay dadka usoo noqotaan rajeynaya
waa tahay waaya runtii wakhtiyadan dambe sida ay bulshadu u xidhiidho iyo sida warbaahintu ay u shaqayso isbeddel badan baa ku yimid waxaa soo baxay dhallinyaro cusub iyo generation cusub oo social mediaha waxaa la yidhaha ama barahan dadku ku xidhiidhaane twitterka iyo facebooka iyo aada ugu mashquulsan arrintaa xidhiir ma leedihin ra-iisul wasaare xidhiir waa leenahay laba usbuuc ka hor waxaan ka qayb galay goob ay warbaahinta ay ka lahaayeen sharciga saxaafadda ayaa ka qayb galay amri iyo wasiirka warfaafinta oo runtii hawshaas iska baxday si furan oo la wada fadhiya looga wada hadlaayay sida ugu habboon ee sharcigaasu u noqon karo mid habeeya saxaafadda iyadoo xorriyaddii saxaafadda mar walba ay tahay midda ahmiyadda la siinayo iyo sida saxaafaddu ay kaalin uga cayaari karto kaalin ka xoog badan ay uga cayaari karto sidii dalka lagu soo dabaali lahaa nabad iyo horumar iyo dib cisha lagu soo dabaali lahaa marka waxay ahayd doob furan oo aada u wanaagsanayd aniguna aan aada u jeclaystay waana jecelnahay in goobaha noocaasa iyo isdhexgalka noocaasa shaksi ahaan iyo xukuumadeedaba aan la yeesho
waa tahay kulla caam antum bakheer mudane ra-iisul wasaare ciid wanaagsan baan mar kale ku rajinaynaa ciid wanaagsan bahda b o a adiga xuseena iyo sahre cabdi axmed iyo dhammaan saaxiibada kale v o a waa salaamahayaa waana idinkugu hambalyanhayaa shaqada wanaagsan waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan kula caam waanta bikhayr adinka iyo saaxiibadii iyo eheladaba ka uyida ciid wanaagsan sanadka sanadkiisana caafimaad iyo barwaaqo aad buu u mahadsan yahay ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo khadka telefoonka ugu warramay xuseen barre aadan he ayuu kaasi ahaa
haddii aynu sahre ay ku sii soconno barnaamijkeenna ciidda maxaa kale oo aad inoo haysaa waa sidaasiyo xuseenow adiga iyo dhegaystayaashaba waxaan idiin hayaa waraysi gaara oo ay v o eedu la yeelatay fanaanka reer kanada ee asalkiisa uu soomaaliga yahay ee dunida laga xiiseeyo heesihiisa kuna heesa luuqadda ingiriiska waa keenaan cabdi warsame dhegaystayaal waxaa naga xusuusinah in waraysigan aanu dubnay maalin un ka hor geeridii fanaanadii weyneed ee saada cali warsame ee baha u naxariistee waxa uuna keenaan oo hadda safar shaqo ku maqan uu si aada uga xun yahay sida uu yiri dilka fanaanada isagoo qayb ka mida wareysigiisa markii ugu horreysay inuu sii duubnay uu ku soo hadal qaaday xiisaha uu u qabi jiray heesaha saada cali warsame haddaba keenaan iyo aniga waraysigiina dhex maray sidatan ayuu u dhacay keenaan cabdi warsame ku soo dhowaaw laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ciid wanaagsan ciid wanaagsan babaay ahlan wasahlan waa tahay ee waxaan filayaa dadweyne fara badan oo heesahaagii la saaxiib ahaa inay maanta ama caawaba codkaaga ka maqlayaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da bal dareenkaaga ugu horreyntii nooga waran waa waa salaaman tihiin soomaali meel walbay ku nooshahay ciid mubaarak ayaan leeyahay waa hagaag keenaan e inkastood markii horeba ii sheegtay inaadan wakti fara badan haynin haddana waxaan jeclaan lahaa e munaasabadda ciidda maanta inaad bal dhegaystayaasha la wadaagto dareenkaaga ku wajahan ee soomaaliya bal ugu horreyntii waxaad wax badan ka hadashaa oo heesahaaga marar badan aan ku maqlaa soomaaliya soomaaliya muqdisho adigoo ka hadlaya e bal dareenka dhankaasi muqdisho kuu jiita iyo soomaaliya haddaad iiga waranto waba soomaaliya waa waa meel aadi waa waa waa waddankeygii waa aad way igu weyn tahay waa meelaan ku koray waa ku dhashay muqdishoan ku koray marka ciido badanna halkaasaan kusoo qaatay marka intii maaragtay ciyaalkii halkaas wixii haddeer dad weyn iyo wixii filimbi wato ciyaala iyo wixii maaragtay insha allah nabaddu ay ay ay ay u fasaxayso maanta inay ciidaan ayaan aad iyo aad dareenkayga u la joogaa marka malaha waxaa ku muuqanaysa waddooyinkii muqdisho ee wadnaha namber afar iyo adigoo sii socsoconaya oo ciiddii dharkii ciyaalkii firimbigii la yeerinaya ee wakhtigaagii wixii ka horreeyay tobankaagii sano ha aad iyo aad iyo maaragtay wardhiigle ilaa iyo madiina ilaa iyo maaragtay casbabalaare meelihiyaan ku wareegi jirnay oo dhan waa tahay ee keenan haddii aan bal dhinaca kale u kaco heesahaaga had iyo goor waxa aad ku qaadaa ee heesaha raabka ah bal waxaad iiga warantaa in yar taariikhda raabka ee sida aad ku baratay ee waxa markii ugu horreysay inaad raabka tiriso kugu dhaliyey raabku horta marka hore sida ay dadka taariikhda daneeye ay yidhaahdaan waxawaaye raabka wuxuu ka yimaadaa wadamadeena adiga dhinaca africa iyo haddii si fiican raabka loo fiiriyo raabka oo markuu uu leeyahay macno waa raabka wuxuu ka imaadaa gabayga marka waxa loo yaqaano waa rhythmic poetry marka waa gabaygu kasoo kasoo baxaaba waxa raabku waa isbedelay oo haddeertaan waxaa laga dhigay waxaan macno lahayn laakiin meesha uu ka imaanayo marka hore ruudkiisa waxa weeye waa inuu gabay yahay wuxuu haddaad fiiriso maaragtay xereysiisa kaasheelaa naxariisto haddaad fiiriso sida u gebi jiray waxa waxa weeye waa wa waxa loo arki karaa waa raab haddii aad ka saarto uun raabka maanta macnaha aan samaynaynin laakiin adiga dhinaca gabayga uga fiirso anu marka taasaan aan aan aan ay ay taasaan anigu daba raacay maaha tan amerikaanka waa run
igama ahayn marka laga yaaba inaad abwaankii weynaaye soomaaliyeed allahu raxmaday carees ciise kaarshe sida ay luuqda u dhici jireen gabayadiisii inta badan aad dhankaasi ka raacday
saasay anigu ila tahay haddaan isfaaniyo xataa waa tahay waa tahay keenan caalamkao dhan aad ayaa lagaaga yaqaanaa waxaa lagugu xasuustaa heeskaagii labadii kun iyo tobankii aad ka qaaday ciyaarihii adduunka ee ka dhacaya dalka koonfur africa ee wave your flag bal heeskaasi ayadoo aan dhegaystayaasha in yar ka maqashiin doono miraha marka aad leedahay when i get older i will be strong Be stronger, huh? They'll call me freedom, just, Just like, like- a waving flag.
waa tahay
Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young. Singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me free. It's like a waving flag. And then it goes back.
waa tahay maxaa loola jeedaa Een, aba heestaas waxaan ka qoray sidii sidii caalamku ay ay maaragtay u u qabsadeen aniga waxay meesha ay ka timid heesta waxa weeye een, u- u- dadka maskiinta ah, adduunka meel walba ay joogaan khaasatan ee, s- ee, ee, ee, dadka soomaaliya dadkeena ee, aan heesta u qoray on on on on on siinayo encouragement een, Dhiirigelin.
insha allah in maaragtay uun wixii eh, you know dhib ku jira siday uga bixi lahaayeen Eh, in wuxuu waxaa lagu waxaa lagu eh, wa- waxaa looga baxaa dhibka maaragtay waa uun een, waa dream waa inaad maaragtay leedahay riyo iyo dadaal meel- ha inaad fiirinayso meel eh, ka fog maanta meesha aad joogto waa sax Eh, mana ka wado anu maaragtay eh, wadan kale kama wada laakiin waxaan ka wadaa circumstancega dhibka aad ku jirto maanta in aad arki karto in aad ka bixi doonto insha allah ilaahay hadduu idmo inaad ka bixi karto dhibkaas marka heesta meeshaasi ka timid
waa hagaag heeskaagaasi aadka u quruxda badan marka laga soo tago heesaha ee afka ingilishka aad ku qaado sida middan oo kale ma jiraan heeso soomaaliyood qaado ama aad dhegaysato waan dhegaystaa marmarna soomaaliga waa waa waa qaadaa waa kusoo waa kusoo darsadaa anigoo ingiriiskan wax ku qoraa Een, ilaa ay maanta iskuma dayin inaan soomaali wax ku qoro because eh, ku hadalkiyaaba xoogaa luuqiga galay saa ujeedid aad ba- Marka, een, aad baad een, u fiican tahay aad laakiin laakiin marmar waa isku soo darsadaa Eh, hees waxaa jirta een, eh, aan- eh, al- eh, albumka waving flag ay ku jirto hees heeso eh, on on xoogaha soomaaligana ku daro sida een, eh, he- heestii een, eh, hoobaale on on soo bedelay een, eh, heestii kale oo sidii hogasha roobka aan ayadana soo bedelay soo casfiyey xoogaa Een, si- eh, maxay ahayd? sidii hogasha roobka aduunbay ilaa ya- ya- heestaas haa waa heeskii ay qaadi jirta faadmo cabdulaahi kaahin maandeeq adunbay hilaaceen waa sax
There's no way to ride it, there's no way to fight it. And I kick and scream, but you got me despite it. And I got my pride, so I begin to hide it. Like fire in Freetown, you begin to light it. Uh huh, uh huh, uh huh. CD Hogasharoka. Uh huh, uh huh, you shine down upon.
waa tahay waa tahay maxaad naga- maxaad naga xasuusin kartaa marka ee heesahaaga kale ee afka soomaaliga ah ee aad dhegaysato xilliyada fursadda aad leedahay aan dareemayo wakhtiyada qaarkood markaad fasaxyada ku jirto inkastood mashquul badan tahay waxaan jeclaan lahay hees inaad hees aada iigu weyn oon ilaa hadda si fiican u dhegaysto inaad yana ii geliso haddaan dooran karo hees Een, een, aan aan aan aan ku ciido dadkuna igula ciidaan waa heestii eh, saade cali oo dalkayga waan jeclahay
Dadkayga waan jeclahay. Dadkayga waan jeclahay. Dadkayga waan jeclahay.
waa tahay kenan ugu dambayntii bal waxaad iiga warantaa maxaad ku tala jirtaa mustaqbalka dhow hamigaaga muxuu yahay
waxaan hadeer ku howl jiraa filim oon ka hadlayo oon qoray oon anigu direct garaynayo oo ka hadlaya dadkeenna iyo dalkeenna waa tahay waa tahay waa Daad iyo qarkaaya mama la ciidda ee laanta afka soomaaliga
axmed adiga iyo dhegaystayaashaba soomaali meeshaad ku nooshihiinba ciid wanaagsan aad ayuu mahadsan yahay fanaanka weyn ee kaynaan cabdi warsame oo khadka telefoonka ugu warramayey sahre cabdi axmed oo istuudiyaha igu wehelisa xuseenow waxaa naga xusuusina heeskaasi u dambeeyey heesihii ee uu doortay ama uu qaadayay fanaanka keenaan cabdi warsame ee saade cali warsame ay ku luuqayn jirtay een waxa uu dib nooga soo wacay idaacadda markii aynu duubnay kadib geridii saade cali warsame isagoo ka tacsiyeeyey dhibaatadii iyo geridii naxdinta lahayd ee saade cali warsame waxa uuna sheegay guud ahaan ummadda soomaaliyeed inuu uga tacsiyeynayo ciid wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee idaacadda v o e waxaanad ku guda jirnaa barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay munaasabadda ciidda barnaamijka waxaa idiinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo sahra cabdi axmed sahra oo barbarkeeda fadhida ayaa waxaan arkayay goorahanba iyada oo qoslaysay sahra maxaa kaa qosliyey waa tahay xuseen barrow aniga iyo adiga iyo dhegaystayaashaba wax naga qoslin doona ayaa iga qosliyey waxaan ku qoslayay waraysi aan dhowaantan la yeeshay qosliyaaga iyo jilaaga caanka ah ee ku magaca dheer jakis aid ku sugan magaalada muqdisho isagoo jooga halkaasi ayayna sheekadani na dhex martay bal adiga iyo dhegaystayaashana waxaa laga yaabaa qosolka aawadii inaad kuraasta iyo gambarada aad ka daadataan bal ila dhegaysta waayahay ajakisow magacaagoo dhammaystiran maxaad dhegaystayaasha ugu sheegi lahayd magaciygoo dhammaystiran haddii aan sheego waa cabdi muriidi dheere ajax waayahay ajakis goormu kuu baxay maxaase lagugu bixiyey ajax waktigaasii baxay wakti dhow ma ahaa wuxuu igu baxay secondary school fifteen may aan dhiganayo aniga eighty four eighty five kiyaas ii baxay wuxuu ii baxay eighty three eighty four kiyuu ii baxay magacaan ajax cabdi muriidi muriidi charles ay dhihi jireen muriidi charles charles charles iu dhaayeen haye ajakisay afkooda afkoodaaba ajakis iska qabtay been aneesa dadkaa kuu bixiyay may adima baxsan kartid mogtahay sax waaye ha dugsiga sare fifteen miyay igu baxday kun sagaal boqol waxay ii baxday maxaa hadda maxaan ku dhahay siddeetan iyo afartii waa la hilmaamaa zaara siyeetii afartii ilaa siyeetii shantii ii baxday ha waa tahay waa tahay dad badan markay magacaaga maqlaan qosol ayaa iska qabanaya maxay kuula tahay in lagugu qoslo wallaahi waxaa laigu qoslay ilaayab isubi mahino this is gifty for my allah haye waa tahay haddii ilaahay sii waayaa ilaaha ku siiye waa garta een dhinaca facebooka waxaad dhigtay ee fariin aad leedahay ha la ii dhaafo magacayga n facebook ayaan la iiga qaraaban magacayga marka maxaa kugu dhaliyay fariintaas wallaahi dad badanaa igu dhaliyay abay aniga facebook facebook iyo wejibook iyo facebook iyo ganfuur book ana tabar mu ahay nin weynaa ahay waa shaqaysahay shaqadayda iyo ninkaygaan u galay marka dhalinyaro badan oo oo meelahaas joogto aan magaciga macnaha dadka waxyaabo xunxun ku gaarsi jiray si qaab daran ay u isticmaali jireen oo mistake ah marka dhalinyaro badana igu ay ku dhiirigelisay shigshig yar la dhahaayo iyo yargabinda la dhahayo iyo macnaha facebook magacaaga lagu qaraabanaya nin sharaf lahaa tahay nin sumcad lahaa tahay nin iyo macal sawirkaagii dadka adduunka jooga ay jecel yihiin aa tahay a laakiin magacaaga si khaldan loo isticmaaloya deenaa dadkaas deenaa lagaa qaado way adan deentaada inaa naqsad ma rabtid hadal waxaa leedahay aniga dadkaas aniga ma ima tilaan facebook aniga ma lihi khaladayna ku tahay inaa facebook oo iyaga ay leeyihiin anay igu magacaabaan haddii aan suubsado oy naqato anaa soo istaagayo saan camalaan usoo istaagaa video aan duubi marka waxaan dhahay burcad badeed waa la arkay burcad facebook ebedkeedma maqlinayo dadka muslim hadii layahay wax alla waxay dhibaato geystaan aniga yaa lii macnaha yaa lii dul saarin aniga macnaha aniga nin adduunka dhan nin sharaf la ka ahay dadka waa jecliin anna waa jeclahay aan intaas uga gudubna taasi bal heesaha xamariga ayaad qaadaa oo lagugu bartay dhinaca kale haddaad bal hees yaroo gaaban aad qac nooga yara siin karto maalinta maadaama maalin ciida ay tahay maalin farxadeed dadku dhinaca kale heesay kaa dhagaysan jireenoo waxay raadinayaan bal ajax iyo heesihiisii xamariga ahaa dhinaca komikada ahay laakiin haddana markii xafladaha iyo meelahaas laiska joogo waa iska gashtaa waa iska gashtaa marmar waa qacanka siiyaa tii xafladaha le qac nooga sii waxa waaye comica waaye waa dadka macnaha inaan ka qoslay waaye heesihiina waa ka saa camal hees waxa waaye warkiiyoo la dubi comicana warkiiyoo la shafgubi camal le waaye marka adi adoo hilib marna guwo oo shaf guwo sid marna kalaan kaloo sid camal le laakiin aniga fanaan oo heesaaya iyo waxaas ma haddana marmar waa heesaa suxufi hotel iyo hoteelada waaweyn markii ligu markii qaado waad silo heesan kasaan fahmino haddii lamada isku darsadan waxaan ka cabsadaa inaan la cayuum bal isku darsa cusbo iyo waxaan kuu xiraa ciid laguma cayuumayo caawe ciidda aawadeed maxaa keenay kaligay la noqde waa kadee dadweye kici waayaye kici waayaye kululaa jecel kici waayaye yaankaashahaa yaankaashahaa kurba aan arke yaankaashahaa waxaa igu soo dhacay heeskaasi xabiib sharaabi oo inta badani aan saarno heesihiisa waa tahay maqlaa inta kale dhamaystiri kar waa la ogyahay waaye ajakis oo anna mid baan kuu dooqayaa ila dhegayso heeskan
goone gani gadaasha waa guurihaa kama go'e baram baram baram barararararam gabar galaaskeeda le aada u mahadsan tahay ajakis ciid wanaagsan adiga iyo asxaabta dhammaan ciid wanaagsan maasha allah ciid wanaagsan saaro ciid wanaagsan adiga iyo dhammaan shaqaalaha v o eda meel walba oo ay adduunka ka joogaan ciid wanaagsan yaan idin leeyahay v o eda kulmiye macnaha ka dhegaysta dadka oo adduunkana saasaan leeyahay dhammaan dadka adduunka joogo wixii taageera ii ah inta taageera aan leeyahay adduunka k oo ku farjisan oo oo oo oo oo galey camal ugu farjisan iikana waa salaamaa dad aad iyo aad ii jecel waaye igana waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr ciid wanaagsan anaga reer xamaradina waxaan dhahnaa ciid mubaarak wacliina wacaloosha waxaan cunaa unuka waxaan cunaa xawlo iskut tingooni kakac baycun kaliyo maanyo kalaa muudo calanji haa wakaasaa macmacaankan aad Ba- baajiyahaas baajiyaha iska badinahay waaya ay waa nin salaama adi iyo dhammaan iyo eh, kulli waa nin salaama walaashii sahro
taasna aanu kaga gubno fanaanka cabdi muriidi ajakis oo u waramayey sahre cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii gaarka ahaa aan ugu talagalnay munaasabadda ciidda waayahay xuseeno waad aragtaa facebookgii aad baa looga cawday Een, ajakis waxa waaye inta aana ka duubin barnaamijka ayuu muddo aad u dheer wuxuu igu celcelinayay arrinta facebooka walaac weyn bay igu haysaa marka waxaan rabaa saar
maxay tahay marka walaaca ku haysaa
waa iyadiyoo la isticmaalayo qofkii magaciisi iyo sawirkiisi labadaba marka waxaa laga yaabaa dad si gaara ajakis ay isu maaragtay sheeka yaqaaneen asxaabtiisii hore kuwa doondoonayo lahaa halkeed kala hadashaan in dhammaanba fariimihiisa ay ku qulqulayaan qofka kale ee asaga iska doonaya marka arrintaasi culayskaada soo kulama laha aad iyo aad ugu dambayntii laakiin sahre ayaan kaa dhex galay waxaan jecelahay inaan iminka adiga dhegaystayaashaba inagoo kusii socon doono sheekada facebook oo qaybtan aan kuu soo wado ay iyadu lafteedu ku- ka mid tahay Haha.
waxaan jecelahay inaan iminka dhegaystayaasha usoo gudbino dhinaca suugaanta iyo heesaha dabacsan waxaa goor dhoweyd aanu khadka telefoonka aniga iyo sahre cabdi axmed oo barnaamijka ila daadahinaysa aanu waraysi xiise badan la yeelanay fanaanka da'da yar ee reer jabuuti cawaale aadan daheeye isagoo ku sugan magaalada edmonton ee dalka canada kullu caam waantum bilkhayr ciid mubaarak dhammaantiin Een, waxaan salaamayaa kow marka u horeysa hooyadii gacalo hooyadii macaan xaawo cumar cawaale oo ku nool magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jabuuti waxaa kaloon raacinaya anu marnaba ilaaweyn xaaskayga mahdiye xuseen cateeye iyo afarteeda caruura oo magaalada ottawa ee caasimadda dalka canada ku nool Een, waxaa kaloon salaamayaa dhammaan ehelada iyo qaraabada asxaabtay intii muuqayga taqaanaa intii magacayga taqaanaa intii een, shayd aan iska naqaana iyo intii aan si dhow isku naqaanaba Een, waxaan salaamayaa bahda v o a dhammaantiin waan isoo salaamaya ciid mubaarak Een, fanaaniinta si gaar aan u salaamayaa Een, waxaan leeyahay kullu caam waantum bilkhayr ummadda muslimka dhammaan Een, waxaan marnaba ilaaweyn inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun saade cali warsame marnaba een, lagama aamusi karaan umalaynaya een, geerideedii Een, kolley geeridu waa xaq wayna wada sugaysaa Een, waxaan u een, leeyahay ilaahay qabriga ha u waasiciyo ilaahay jannada jannooyinkiisa ha ka waraabiyo Een, eheladii iyo qaraabadii ay ka tagtayna ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo annaga oo ah bahda fanaaniinta iyo idinka oo ah bahda saxaafadda oo aan mar walba isla joogno oon kala maqnayna waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan ha naga siiyo shacab weynihii codkeeda jeclaa ee muuqeeda jeclaana waxaan leeyahay ilaahay samiriiban ha idinka siiyo iyadana ilaahay waa barye ramadaan ayay dhimatay iyadoo sooman bay dhimatay ilaahay jannadii jannooyinkiisa ilaahay ku arisa aamiin ilaahay u naxariisto saada cali warsame waad mahadsan tahay cawaale su-aasha waraysan jeclahay inaan ku weydiiye waxay tahay maanta waa maalin ciida cawaale sidaad la socotid marka subaxdii ciidda iyo jabuuti bal maxaad tabaysaa maanta allah ilaaha ilaa har xuseinow de xusein horta kulley labadeenu isku wax maa tebaynaa waan umalayn hahay kulley waxaan tebayaa dadkii aan lasoo koray baan tebayaa waxaan tebayaa waxaan tebayaa ehel iyo gacal iyo xigto iyo walaalo iyo dadkii aan aan aan wax ku dhex ahaa ayaan tebayaa waxaan tebayaa dhulkii aan ku ciyaari jiray baan tebayaa waxaan tebayaa waxaan tebayaa wadankii de kulley waad iska garan kartaa ha heestii waad sii odhan jirtay haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo somahayn marka kulley waa waa wax wey maa tabayaa laakiin haddana saasay tahay dee noloshu nebi nebiyullaahi maxamed caleyhi afdal salaatu wasalaam ayaa ayaa ayaa ayaa dhulkiisa isagoo jecel ka tegay laakiin kulley haddana saasay tahay anigoo waxaasoo dhan tabaya haddana waxaan leeyahay dee kulley adigoo bad qaba iyo dadkii oo bad qaba iyo dhulkii oo bad qaba iyo jabuuti oo bad qabta iyo ummadii oo bad qabta iyo dhulkii oo sidii ilaahay mar ha kugu simo ayaan mar walba niyadeeda ku dhistaa waxaan filayaa heesahaagii hore inay bad yihiin oo kuwo badan annaga iyo dhegaystayaal fara badan bay aad u jecel yihiin ugana helaan marka heeska aad is leedahay maantaba dadku ha kugula ciidaan ood ku horumarin lahayd heesahaaga ma annagaa dooqna oo kuu soo qabanna mise adiga ayaa maaragtay la soo boodaya kulley horta waa munaasabad ciideed hees waxaa jira ciidda aan u qaado labadii kun iyo sagaalkii ayaan qaaday waxay leedahay caruur iyo ciro laba ciid mubaarak ciid mubaarak wiilal iyo gaanlado ciid mubaarak ciid mubaarak caruur iyo ciro laba ciid mubaarak wiilal iyo carrado ciid mubaarak caafimaad sareecana caafimaad sareecana dhammaan ku ciida waa maalin ceebiyo calooshumo la dhowdo caro laga xishoodo nabad ku ciida caruur iyo ciroolaba ciid mubaarak ciid mubaarak hilal iyo carrado ciid mubaarak ciid mubaarak caafimaad sareecana caafimaad sareecana dhammaan ku ciida amahaan islaamkaba cishadani dhammaantood caado waxay u leeyihiin nabad inay ku ciidaane ciid mubaarak mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak wiilal iyo waa tahay xuseenow waxaan ku xasuustaa cawaale heesihiisa aan dhagaysanay ee qiimaha leh kuwo badan oo ay ku jiraan haddii aan ismoog kaa aarsan lahaa ayaha dambiyo rajaan eegaya waxaan kaloo xasuustaa heeskii bartaad ku nooshahay usoo boqoolay intaan bukooday bestay ahaaday waxaan kaloo xasuustaa intaan laasimay haween ma u loolay waaxyaha iyo heese kaloo fara badanoo dhammaantood jaceylka ka sheekeynaya ma waxay kaa tahay dabiib caashaq ma waxay kaa tahay garwaaqsi ma waxay kaa tahay garnaqsi mase catow ayay kaa tahay iyo calaacal heesahaasi jaceylka tirada badan bal nooga dhac waxa aad ujeedada aad ka leedahay waka
horta wallahi zahray kulley fanaanku wuxuu ka hadlaa uun bulshada wax ku dhex yaala ama u bulshada ka dhex arko ama isagaa ka hadla wax bulshadau ka dhex arkay ama abwaanka ayaa ka hadla oo fanaanku tabiye ayuu noqdaa sometimesna waxaa dhacday in fanaanka laftarkiisu isagaba uu reero jacayl noqdo oo cayn jacayl loo qabto laakiin anu waxaan isleeyahay laba heesood ayaa heestahaya ku jira aniga no nolosheeda ka hadlaya wat inta kale waxaan aaminsanahay inaan bulshada ka dhex hadlayay labadaa heesood waxa weeye mid waxay dhahdaa qormada noloshaa tahoo naftaada ila qaybsataa indhaha qurux baad u tahay qalbiga farax baad u tahay heesta labaadna waxay leedahay mahdiyaay ku doorto jacaylkaadu waa deeq mahdiyay munay dantayday dadaadii xambaartiyo kuwaad bihadkay een dhalay daad ugu dadaashiyo sidaad noogu diran tahay ubax dunida yaalo abdoonsan heeska xaaskigan u qaaday waxaa sameeyey cabdilaahi xasan geni oo idinla jooga wadanka maraykanka waana hees aan isleehay kulley wuxuu ku fadhiyaa noloshaada laakiin labadaa heesood mooyaane inta kale waxaan ka dhex hadlayno bulshada waa tay cawale waxyaabaha imika dadweynuhu ku xidhiidhaan waxaa ka mid a aalada casriga dhinaca internetka iyo bogga facebooka xidhiidh intee lag baa idinka dhexeeya cawale adiga iyo facebooka wallahi xidhiid fiican baa naga dhexeeya laakiin labadii kun iyo iyo sideedii ayaan ku furtay magaalada nairobi anigoo jooga labadii kun iyo tobankii accountka waan xidhay mid kalaan furtay kii kale ayaan isticmaalaa ilaa hadda laakiin labadii kun iyo saddex iyo tobankii bishii november waxaan samaystay page ama fan page ay ummadda igala xidhiiri karto because kii kale shan kunun baa dee lagu ogol yahay dadkiina shan kun waxay ku gaadhayaan bil gudaheega marka waxaan furtay mid kale oo oo oo fan page oo dad badan i qaadaya dabcan waana kan idinkala socdo idinka dhan v o a soomaali kaasaan idinkala socdaa idinkana kaasaan bulshada badiyaa ka wada xidhiidhnaa meel kasta dunida ka joogaana aan aan aan aan la socdaa sida laga warqabo facebooka qisooyin badan iyo dhacdooyin badan baa ka dhaco oo dhalinyartu isku gudbisaa marka waxyaabihii ugula yaabka badnaaya ee facebooka kaasoo mara maxaa ka mid a
horta waad xasisay hees waxaa jira hadduu ilaahay nagu simo oo nafta hayno bisha sideedeeda soo baxaya aniga iyo fanaan dhalinyar ah oo oo soomaaliyeed oo aan aan surprise habeenkaa kaga dhigi doono oo aan dadka usii sheegin ayaa heeskaa wada qaadayna waxa ay qabsaday qisadii ugu yaabkaas badneed waxay ahayd kulley waa iska taqaanaa xuseenow soomaalidu wax ay ka siman tahay oo ay ay ay ay taarad ilaahay u siiyey waxaa jirta suugaanta waxaa kuu soo galaya maalintii twenty four hourskii waxaad helaysaa ama labo ama saddex agwaan oo dhalinyar ah oo oo ku odhanaysa ma garanaysa ereyo ayaan jecelnahay inaan ku dhibin waxaa dhacday qaarkood ereyada ku dhiba dee waaba iska jajaban yahay qaarkoodna waaba ereyo dhisan oo aad u qurux badan adiga dhan kaasa kicinaya waxaa dhacday hees buu nin ii soo diray markaasaan qaaday heeskii laxan baan u sameeyey musigii baa la tumay yarkii ila qaadayay ee fanaanka ahaa saaxiibkay ahaa baan u diray beedkiisii anna beedkaygii baan qaaday heestii baa la duubay vidiihii buu soo duubay anigana vidiihii baa layga duubayaa bisha haddii ilaahay idhaahdo sagaal iyo labaatankeeda markuu yimaado ninkii iga duubaya baa wuxuu igu yiri war heesta ayaa sameeyey markaasaa tiri facebook markaasaan ku amay ki asamey kaale soo kac war waxaan idhi war waxaan idhi adeero heesta inayna soo baxdo waan doonaya oo inay ka xadho ma doonayo oo ujeeddo aad u qurux badan bay ka hadlaysaa agwaankiina ma aqaanay maxaa malaa marka ilaa hadda malaheyga lama hayo oo oo xataa dadka dhegaystayaasha mala laga sugayaa v o a dhegaysanaysa inay nala taliyaan bal inay baafiyaan ciddii heestaa samaysay
amaba amaba nala taliyaanba laakiin waxaan ka baqayaa in qof walbaba uu soo sheegto waayadan laguma kala tage maya dee that's why that's why waxaan usoo qori waayey ereyadii aan u odhan waayey ereda ereda ereyada ayaan le because waxaa dhacaysa ereyada ayaa la haddaad tidhaahdo inuu mid kastaba idhaha aniga hala mood marka waxa weeyaan heestaas lama yaqaano ciddii samaysay facebook baa dhalay waa la eegi soo wadaa marku heesta inkastoo dad badani ay dhibaato ka sheegtaan iyo lugooye facebook ana haddana dhinaca kale waxaan u bixiyey dal dhoweeye oo saaka markaad soo kacdo facebooka aad daawato shanta kun ee qof qaar ka mida oo badan ayaa waxyaabo kala duwan qof kastoo geed hoostiis jooga wuu soo gelinayaa marka horta waa runtiin anigu waan jabuuti markaan joogay iyo markaan inta joogay labadaba waan waan arkay waxaan ka qayb galay tiraba afar xafladood oo oo oo oo aroos ah oo qoys muslima oo abuurmaya ah oo facebook ay gabadha iyo wiilku isku barteenna waan ka qayb galay kolley waxaan odhan karaa inta uu uu dhibaato leeyahay inta uu wanaag leeyahay marka lagu miisaamo inta uu wanaag leeyahay ka badan baanaan u aaminsanay ugu dambayntii cawaale waad ku mahadsan tahay waxaan ku leenahay ciid wanaagsan waxaan jeclaan lahayn aniga iyo sahre iyo dhammaan dhegeystayaashuba heestii gebagabada ee aan barnaamijka kusoo xuli lahayn inaad noo soo xushid waxaan soo qaadan lahaa hees uu sameeyey saaxiibkay xasan labsalaax uu sameeyey baan soo qaadan lahaa daaxaanaynigaagiyo dumarka eegtay oon kaa xigsaday asaagay
Dahan aynigagiyo dumarka eegtayoon ka xigsaday asaagay waan ku faraxsanahay intaad jaaniska ay siiseen ummadda soomaaliyeed meel kastay dunida ku joogaana ciid mubaarak ciid wanaagsan cawaalow ciid mubaarak sidaa iyo si leeg walan macalin dumarka eegtayoon ka xigsaday asaagay
aad ayuu mahadsan yahay fanaanka cawaale aadan oo isagoo jooga magaalada edmonton ee dalka kanada khadka telefoonka noogu warrameeyay aniga iyo sahre cabdi axmed halkaad nagala socotaanna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a annagoo ku guda jirna barnaamijkii gaarka ah ee aannu ugu talagalnay munaasabadda ciidda waa tahay xuseenow gebagabadii ayaan ku sii siqaynaa dabcan bartanka ugama jirno barnaamijku uu sii dhammaanayaa sida muuqata laakiinse maanta oo dhan waxaan la soo siqaaya mataqaana istuudiyaha bal inaan iraahdo xuseen waa dhankaagie qof walibaba markiisa ayay heesataa musma kula kortaan maqli jiray waay waa markaagie maalinka ciidda ee maanta ah maxaad jecesha inaad dadku u sheeg horta waxaan jeclahay inaan hambalyo u diro dhammaan ummadda islaamka ah meel kasta ay joogaan waxaanan leeyahay kulla caam wa antum bikhayr marka xiga waxaan jeclahay inaan dhammaan dadka muslimiinta meel kastay joogaan aan u rajeeyo nabad iyo farxad iyo raynrayn baraaro iyo bashbash iyo barwaaqo aad iyo aad intiiba iga dhammaysay laakiin anigu waxaan leeyahay intiina caruurta gacmaha haysa intiina quruxda badan ee dharka fiicfiican ku ciidaysa intiina damaashaadka iyo fasaxa shaqo ku jirta dhammaantiinba hambalyo ayaan leenahay laakiin yaanan ka tegin fursadda annagoo annaga lafteenna ka faa'iidaysanayna yaa inta magaceenna iyo muuqeenna taqaana Ha.
iyo magaalooyinkii dabcan aan ka nimid Ha.
waxaan leenahay asxaabta iyo qaraabada iyo ehelka iyo waalidiinta iyo dhammaan ku ciida ciid wanaagsan annagoo ku hadlayna magaceena iyo dhammaan magaca shaqaalaha bahda laanta af soomaaliga idaacadda v o a meel kastay joogaan heeskaasi ayaan jeclaan lahaa ciidda ku salaysan inaan dadka dhegahooda uga sito mamuusin yelaayo cadliga mixnadii sanadka dhan soomar lamasaxa ilaaho sanadka dhan soomar lamasaxa ilaaho ay marwada ilaaho barnaamijkaasi gaarka ee dabaldega munaasabadda maalinka ciidda waxaa ila soo jeedinaya xuseen barre aadan halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington dib waxaad uga daalacan kartaan webkayaga websaytekayaga v o a somaly com haatanna qodob wararka ka mida ciidamada amniga ee somalilan ayaa xalay xabsiga dhigay maxamed caabi digaale oo ah agaasimaha t v-ga universal ee somalilan weli booliisku maysan sheegin sababta xarigga agaasimahan laakiinse waxaa jira warar sheegaya in xariggiisa uu la xiriiro barnaamij t v-ga universal uu ka sameeyey hargeysa iyadoo ay jirto in somalilan ay horay u mamnuucday in t v-gu uu ka shaqeeyo gudaha somalilan guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeennii galabnimo ayaa intaasi ku idil inta aynu caawa mar kale afrikada bari xaggiina marka ay tahay toddobada fiidnimo aynu hawada ku kulmi doonno waa cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed oo idin leh isma dhaafno ciid wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.